kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba kuna soo dhowaada mar kale shabakada wararka qurbajooga ee somali diaspora news com idinkoo dhegaystayaal sidoo kale nagala socda qurbajoog com dhegaystayaal maanta barnaamij baanu idiin haynaa taxano noqon doona haddii eebahaweyne uu raalli ka noqdo barnaamijkaas oo aanu markaa ku eeli doono nidaamka xisbiyada faraha badan iyo qurbajoog kaalinta ay ku leeyihiin khaasatan waxaanu si gaar ah toddobaadkan ugu eegi doonaa horudhaca barnaamij ka oo aanu markaa isleenahay xisbiyada qaran ee somalilan ka jira waa kulmiyo wadan iyo ucid mas-uuliyiintooda markaa kala gedisan ee ku sugan north america bal inaynu wax ka weydiino arimaha xisbiyada faraha badan ee somalilan iyo qurbajooga saddexda xisbi mas-uuliyiinka kala socda ayaa iminka khadka si toos ah ugu jira waxaana fursad u siinayaa saddexda xisbi bal mas-uuliyiintoodaasi inay isu sheegaan mujtamaca dhegeysanaya inagoo ku horeyn doona xisbiga kulmiye deetana xigi doona xisbiga wadani xisbiga ucidna uu markaa ugu dambeyn doono kusoo dhawaada barnaamij anigu haddaan ku horeeyo waa maxamuud yuusuf ducaale dictoorka oo kasoo hadlaya toronto waxaan hafayeenka waqooyiga america ee xisbiga kulmiye dadkayna dhegaysanaya iyo cabdilqaadiroo barnaamij ka fudaydinaya oo daadahaynaya dhammaan iyo iyo akhyaartaygula jirta saleebaan iyo fosi waan salaamayaa dhammaantiin salaam kaliya laaba
bismillahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed wacala alihi sayidina maxamed magacaygu waa saleebaan cali bile waxaan ahay xiriiryaha guud ee north america ee xisbiga wadani aada baan u salaamayaa dhammaan asxaabta halkan ku jirta maxamuud doctor maxamuud iyo iyo foosiba waxaan si gaarana usugu salaamayaa fudeeyaha iyo qurbajoog dot com asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa fawsi rijaal waxaan ku hadlayaa magaca xisbiga ucud waxaan ahay guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka north america xisbiga ucud waxaan deganahay magaalada toronto waan soo dhaweynayaa dhammaan akhyaarta ku jirta ee xisbiyada kale sida saleebaan cali bare oo wadani ka socda iyo maxamed yuusuf oo kulmi ka socda subar waxaan soo dhaweynayaa sidoo kale cabdilqaadir oo noo fududeeyay barnaamijkan thank you very much waa gartay haddaba haddaan u daadegno barnaamijka toddobaadkan furitaankiisu waxa uu noqonaya haddii eebahaweynu raalli ka noqdo bal inaynu isla eegno nidaamkan xisbiyada faraha badan ee somalilan laga yegleelay islamarkaana ku baahay dunida dacaladeeda oo markaa qurbajoogta reer somalilanna iyagoo barnaamijka xisbiyada faraha badan magaranaysa ka qayb qaadanaya ay laamo ka fureen dalka dibadihiisa marka ugu horeysa nidaamka xisbiyadu khaasatan xisbiyada faraha badani inta badan wuxuu ku kooban yahay dalalka ay xisbiyadu ka jiraan arinkan in xisbiyo laamahooda laga furo dibadaha somalilan baa ugu horeysay baan filayaa bal baahiyaha keenay in xisbiyo laamahooda laga furo qurbaha khaasatan toronto oo kale waxaa keenay inaad bal noo sharaxdo doctor maxamuud horta xisbiyadu waxay matalaan oy kasoo dhex baxeen mujtamaceennii somalilan dadkii somalilan iyo qoontiisi iyo hididiiladiisii ayay matalayaan oo waa nidaamkan xisbiyada badan u samaynsane walow aynu curdi nahay oo iminka waxaynu yabyabad iyo koritaan ay ku jiraan xisbiyada laftooda markaa maadaama ay dadka matalaan meel kasta oo dee dad reer somalilan ay ku nool yihiinna xisbiyadii iyo siyaasadii somalilan waayna ka muuqataa muraayadaasi markaa xisbigan kulmiye waa xisbi xaakimka wadanka waa xisbiga xukuumiga ee dawladda dee dadkiisa inuu ka war hayuu og yahay meeshay joogaan oo ma garanaysaa wixii looga baahdo talo iyo tilmaam iyo tusaale iyo isku xidhnaanba dee iska warhayn inagoo gebigeenu dhammaantood wada wadaniin ahoo dee waddan keliya iyo iyo ujeedo keliya un wada leh xisbiyada waxaynu u samaysanay siyaasadda halkaasaa fiican iyo halkaasaa fiican iyo ana halkaa ku wanaagsani inaynu kala qayb qaybsano umaynu samaysan waxaynu dadkuna markaasi ay taladeeda xisbigii kolba ay u idmadaan ama u igmadaan ay saartaan marka waxaan umalaynayaa kol haddii de reer somalilan me shan qof xitaa ka joogta adduunyada caalamka waxaa mala intiisa badan meel walba waynu joognaaye dee xisbiyadana kolley way ka jirayaan sidaas un bay ila tahay marka xisbiga kulmiya siduu halkan u joogaa waxa way sida uu hargeysa burca booreme gabiley saylac laascaanood iyo xerigaabo iyo dee dhulka kale somalilan siduu u joogo ayuunba halkana u joogaa dadkii dhulkaa ka yimid ba halkan joogaa
waa si wanaagsan saleebaan cali haddii aan adiga adoo wadani xiriiryahooda guud waqooyiga america aan ku weydiiyo bal sideebuu ku timid baad u malaynaysaa haddaad adna cabirto in xisbiyo somalilan ka jira waqooyiga america iyo yuruba laamo looga furo maxay tahay baahida keentay baad umalaynaysaa aad baad u mahadsantay haddii aan su-aasha dul istaago waxa weeye xisbiyadu sababta keliya ee ay ugu yeelanayaan laamaha dibadda waxa weeye waxaan rajaynayaa oo aan aaminsanahay in doorka ugu weyn ay ka ciyaaraan qurbajoogka somalilan horumarinta dalka hadday tahay xag siyaasadeed iyo hadday tahay baahida gudaha taalla ee guud ahaanba dalka oo dhan marka waxaa la odhan karaa xusbigu xusbiyada dhaqaalaha ugu badan iyo ololeynta ugu badan iyo gaadhsiinta in la gaadhsiiyo dawladaha caalamka ee dimuquraadiyadda ku horumaray aqoon ahaan dadka halkaa jooga ee qurbaha joogaa aqoon ura oo waa dad ku dhaqmay wadamo xusbiyo dimuquraadi ka jiraan oo sharciyadu shaqeeyaan marka had iyo jeer dadka qurbahu xusbiyadu waxay uga baahan yihiin inay ka fuliyaan in ay baraan yani xusbiyadeenii qaabka dimuqraadiga loo shaqeeyo marka waxaan leeyahay waa arrin aad xusbiyadu ay ugu baahan yihiin waayo aqoontii badankeedu waxa la odhan karaa waxay taallaa qurbaha oo waxa ku nool dad mutacalimiina dad experience iyo waayo aragnimo uleh wadamada dimuqraadiga ah marka taasi waxa ay xusbiyada laba waxyaabood unbaa ugu muhiimsan oo ay laamuhu uga furan yihiin qodobka koowaad waan ku raacsanay doctor maxamuud oo dee meel kasta oo ay joogaan shacbiga reer somaliland inuu xusbiga uu laan ku yeesho waayo qofka reer somaliland meel kasta baa joogeeda wuxuu ka noqonayaa xubin kana ololaysa taageersan dalkiisa kana codayn karta waxtarna u geysan karta marka waa waa ku khasbayin inay xusbiyadu ka samaystaan halkaa laakiin baahiyaha ugu waaweyn ay ka kabargalayaan waxa ka weeyaan mid aqooneed oo experience iyo aqoonta ay u leeyihiin dimuqraadiyadda ka jirta adduunka ay ku nool yihiin inay gaadhsiiyaan dadkooda uga faa'iidayaan xusbiyadooda iyo xag dhaqaale labadaa qodob ayaa ugu muhiimsan qodobada ay laamuhu sababay inay xusbiyadu ku yeeshaan dibadda laamo marka inahaasaan kusoo koobayaa jawaabtii su-aasha aad baad salebaan u mahadsan tahay fawzi rijaal waa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga ucid ee waqooyiga america fawzi adna haddaad cabirto aaraadaada ku wajahan baahida loo qabo qurbajooga reer somalilan inay laamo ka furtaan dunida dacaladeeda maxaad u malaynaysaa inay baahidaasi tahay mase is leedahay waa door ay buuxin karaan qurbajoogu
bismillahi raxmaan raxiim horta infact maan arag xisbiyo kale oo ka furtay xafiisyo magaalada toronto ama north america with the exception of ucid anagu xisbigan waxaanu ka furnay xafiis kumana raacsanin actually sida uu maxamed yuusuf sheegay in ay kuleeyihiin meel kastoo somaliland dadkeeda joogaan xisbi laga furo xafiis that has a significant waxay ku leedahay significant cost but markaan anagu usoo noqono xisbiga ucud xisbiga ucud waxaan wuu ka duwan yahay labada xisbiga kale waa xisbiga aqoon-yahan hogaamiyo therefore waanu isku nimi waanu shiray waxaanu go-aansanay inaanu xafiis ka furno trono aan dunida dalaacaleedana ka furno the reasonka aanu ga furayna ama xafiisyada ama xisbiyada kale ay ka furtaan waxa weeye number one waxa weeye wuxuu kuleeyahay dadka you have to understand waxa weeye significant portion of the population of somaliland ayaa ku nool dunida dacaladeeda ama meel kastay joogaanba ha ugu badnaadaan toronto iyo canada ama maraykanka markii ay proportion badan oo population ka ka yimi halkaas ay ku nool yihiin halkan dadka halkan jooga influence badan bay kuleeyihiin dadka jooga qolqol jooga markaad eegto guri kasta oo somaliland ka tirsan waxaa laga yaabaa inuu qofku joogo dabadda ama cayladiisa ama familigiisa ama somebody else therefore either economically bay ugu xidhan yihiin ama ideology bay ugu xidhan yihiin marka waxaan anagu u furanay inaan ku influence garayno oon aqoontayada iyo waxgarad waxbarashadayada iyo systemka dimuqraadiga aan ugu gudbino dadka xaggaa jooga at the same time an rules and regulations aanu samayno iyo kala dambeyn iyo sidii loo hagaajin lahaa loo hagaajin lahaa habso habsocodka xisbi xisbiga cuud ama mid kala ahaado marka the other reason aan uga furanay waxa weeye saad la socota cabdulqaadir waxa weeye qurbajoogu waxay ka qaataan kaalin lahaadle xagga dhaqaalaha oo ah xagga dhaqaalaha aanu ka caawino xagga influenceka ama haato xagga aqooneed ama xagga rules ama sharci haato ama aqoon kale haato inaan ka wacawino dadka inaan isku dubaridno habsami u socodka xisbiga iyo barnaamijyada ay samaysanyaan ucud iyo platformkiisaan lagu dejin lahayn outsideka iyadoo merchin lagu samaynayo ama lagu dabaqayo aswell dadka gudaha jooga taasina waa sababta keentay inaan xisbi ka furno in in- in ka furano xafiisyo halkan waxaan u malaynayaa intaas ka jawaabayso waa si wanaagsan n haddii aan su-aal kale idiin soo bandhigo n sida aad sheegteen runtii baahi weyn baa jirta oo loo qabo n aqoonta iyo adduunka n somalilan dibadda ka yaala oo mujtamaceedan dibadda ku nooli n markaa ebe uu ku manaystay n balse markaad loo dhaadhaco siyaasadda somalilan ee hargeysa laga hago ee dalkii maaragtay ka howlgashay iyo doorka aad ku leedihiin marka laysku fiiriyo runtii waxaad moodaa in aan weli sida ay tahay loo laydinka faa'iidaysan maxaad u malaynaysaan n n in loo baahan yahay si dadka qurbaha ku nooli ay saameyn ugu yeeshaan n marxaladaha ka jira gudaha dalka maxaa loo baahan yahay in ama xukuumaddu ama xisbiyadu ay la yimaadaan ama aad idinku arkaysaan oo aad isleedihiin haddii la helo n waxay fududaynaysaa n in qurbajooggu ay ka qayb qaataan marxaladaha dalka ka jira wax ka qabashadooda anoo ku horeynaya n doctor maxamuud ducaale oo toronto jooga oo xisbiga kulmiye afhayeen u ah
oo waad mahadsantaha cabdulqaadir Eh, waa su-aal wanaagsan Een, horta waxba la iskama hakranayo oo waxa weeyaan waa waa waa t- waxa la yidhaha tugba taagtii buu rogmadaa marka mujtamaceena iyo communitigeena dibadaha jooga waad garanaysaa Een, duruufo badan baa jira gudihiina sidoo kale wadankii duruufo ayuu iska leeyahay sidaa ay tahay iminka sidaa aan nahay waxba iskama hagraba siday wax yihiin waxaana dhiciba karta inay siyaa inaynu eh, ku leenahay dareen ama influence gudaha ah haddaan dibadda joogno oo dadka wadanka iminka xagga siyaasadda uga adeega ama baarlamaanka ku jira ama maamulada do- dowladaha hoose iyo kuwa dowladda dhexe iyo meel walba kaga jira dad badan oo qurbaha ka tegay baa ka qayb galay oo ku jira baacmishirkay ku jiraan ururada bulshada ay ay hogaamiyaan Een, adduunyadiina imika waxaa la yidhaha goloba isfrijo waa tan isku xidhantay imika imika afarteena nin ninba isagoo cirif ka jooga qaaradda north america oo inaga wada wada sheekaysadana marka dee horta isku da- abaabulka iyo isku dubaridka iyo nidaamku halkiisa ha ahaada laakiin wadankii iyo inaga waxbay nooma kala qarsoonaa oo berigii hore waxaa la kala ohan jiray laba kala bariday kala warla waa dhaqankii hore soomaalida oo dee haddii geedina kala qarya ama buur ad dhinac midkima dhinac ka maro war iskama haysaan maanta adduunyada sidii maa inaga telefoonkan halkan haysanay wada hadlana marka waxaan u malaynayaa isku noqosho iyo abaabul iyo resourcigaas aynu isticmaalno inagoo duruufaheena aynu ku jirnana og oo halkan dee ninkii ama shaksiba kasoo qaada ama ama caailadba kasoo qaada familigii oo duruuftiisii iyo siduu noolaada halkan halkaana marka waxaan u malaynayaa in ina ina xaaxa ina ina sidaa tahay waa waa dhaliilo way way way jiraan oo waad oran kartaa fulilo ama si buuxda looma isticmaalin wixii aynu awood u lahayn isku duubnaan isku imansho anigu anigu xagga xisbiga iyo siyaasadda ma ka eegin xagga ko- een- een, ma garanaysaa community ahaan ama se beel ahaan be- be- be- beelweynta somaliland dibadaha joogta sidii la- intaa ka badan baynu orodka ka dheeranaynu ka badin lahayn marka wax badan baa jira wax badan oo dee dumuuxaad oo xagga maskaxda dadka ku jiro iyo waxaa ra'yina way jiraan marka sidaasaan u arkaa waa si wanaagsan aad baad u mahadsan tahay doctor maxamuud n saleebaan cali oo waddani ka tirsan eh, californiana jooga marka aad eegto n hantidan maanka iyo maskaxda iyo adduunkaba leh ee somalilan ee qurbaha joogta n islamarkaana n xubnaha ka ah xisbiyadan dalka n ka jira ee qaran masleedaa sidii ay ahayd baa looga faa'iidaystay maxaadse isleedahay xisbigiin lagu ka qaban karaa arrintaasi ma garanaysaa mujtamacan een, looga faa'iidaysto een, hantidan ku een, aasan
aada baad umaadsanta suxufi run ahaantii haa anigu waxaan isleeyahay een, sidii ugu haboonayd inkastoo aan wax dhammaystirin adduunka aanay jirin haddana run ahaantii waxaan odhan karaa aqoontii taallay qurbajooga somalilan yaalay xisbi kastaba ha ahaadaane iyo dhaqaalihii iyo hantidii taallay qurbaha in ay tahay ta keliya ee wadanku ku kala soconayo lagu shaqaynayo ayaan anigu aaminsanahay haddii ay tahay een, ma garanaysaa xukuumadda iyo hadday tahay xisbiyada mucaaradkaaba Een, waxaan aaminsanahay inay dee awood aada u xoog badan iyo ma garanaysaay een, waxtar fara badan ay ku leeyihiin een, qaab socodka hab socodka somalilan oo dhan waayo sababtaa kurbajoog waxa odhan kartaa laxa- een, waxay ka qaataan qaybta ugu weyn ayay ka qaataan xagga siyaasadda hadday tahay iyo hadday tahay xagga horumarinta deegaankaba marka xusbiyada laftarkoodu een, xusbi ahaan iminka wadan ahaan markaanu eegno waxaa la odhan karaa dhaqaalaha ugu badan ee uu xusbigu ku kala socdo ama lagu kala hagaa wuxuu ka tagaa qurbaha wuxuu ka tagaa taageerayaasha qurbaha ee xusbiga wadani Een, xusbiguna meel kasta oo ay joogaan muwaadiniinta reer somalilan oo u taageerayaal ku leeyaba wuxuu ku leeyahay xafiis hadday north america tahay iyo hadday yurub tahay iyo hadday carabaad tahay marka waxa weeye waxaa la odhan karaa qurbuhu waxyaalaha ugu waaweyn oo uga faa'iideeyey shacbigeenna reer somalilan ee gudaha ku nool waxa weeyaan waa aqoon oo aynu in badan waxaynu ka soo bilownay somalilan dee inagoo qoryaysidano oo siro aynu kasoo bilownay maanta halka aynu marayno dee sanad walba isbedel baa imanayo horaa loo socdaa wax walibana kuma yimaadaan mar hore laguma dhamaystiri karo wax badan baa inaga qabiya ah laakiin xaqiiqatan waxaa la odhan karaa kor iyo labaatan kaa sanadood ee aynu madax banaanayn isbedelada kala gedisanayeyna xagga dimuqraadiyadda ah hadday tahay xisbiyadan xisbiyada qaran ee aynu doonayna aynu kaga baxno halkii qabiilka ahayd laga ka baxay doorashooyinka dhacaya dhaqaalaha lagu fangareeyo xisbiyada mucaaradka ah iyo kuwa muxaafidka ahba badankoodu waxay ka tagaan aqoon ahaan iyo dhaqaale ahaanba waxay ka tagaan kurbajooga xusbi walba cidii taageersan marka anigu run ahaantii doorka ay ku leeyihiin horusocodka siyaasadda somalilan waxaan filayaa in ay door aada udan ka ciyaareen waxaa keliya oo aan ira dareensanahay in aan weli aynaan gaadhin ama aynaan u bislaanin in lagu dhaqmo shuruucdii dalka u taalay oo haddaan example kusoo yaro qaato wadamadan aan ku dhaqnay imkaan waddanka maraykankaan deganahay waddanka ingiriiskana waa deganaan jiray marka markaad eegto wadamadan hore u maray de waxa ku nool population fara badan oo kala kalara oo kala magaranaysa kala diina oo kala dhaqana lagama odhan karo way is wada jecel yihiin oo jacayl bay u wada nool yihin oo nabadooda wada ilaashadaan macnuhu waxa weeye maaha taa way isugu necab yihiin oo kalar ahaan bay isu necab yihiin oo dhaqan ahaan bay isu necab yihin oo diin ahaan bay isu necab yihin lakin waxa kala hayee udhexeeya waa shuruucda dalka u taalla shuruucdaasaa qof walba xakamaynaysa oo nacaybkiisiina caloosha ku haysta keenaysa una hogaansanaado sharciga dalka u yaala taana waxa soo proposal gareeyo haga waa xusbiyada oo xusbigu sharciga isagu hogaaminayo ayuunbuu la imanayaa dalka markuu qabto bilmacna markaa waxaan ka yara tabayaa un in aqoontii inaan sharcigii ka shaqaynayn oo aanan welina aan weli laga laga dhaxlin ama laga qaadanin aqoon-yahanka ku nool qurbaha in uu hirgalo inuu shaqeeyo shuruucdu inay shaqayso taasi weli qabiyaa ku jirta qayba way shaqaysaa lakin lama odhan karo way dhamaystirantao sharcigu wuu shaqeeya lakin xag dhaqaale iyo yani capacity-ga ay ku leeyihiin waddanka kafalgalkiisa hadday tahay wasaarado hadday tahay hay-adaha madaxa banaan hadday tahay wacyigelin hadday tahay taageero ay dadka caawinayaan hadday tahay iskuulo la dhisayo mid shacbi iyo mid siyaasadeedba waxaa filayaa inay qaybaha ugu badan iyo halka la marayo la odhan karo waxay ka qaateen boqolkiiba lixdan warbajoogu marka su-aasha intaas ka filaya inay ku kooban tahay waa gartay aad baad umahadsan tahay salebaan cali oo wadani ka tirsan oo california jooga fawzi rijaal oo u cid gudoomiye ku-xigeenka waqooyiga amerika ah haddii aan isna bal su-aal weydiiyo mar haddii baahidii ay muuqato aqoontii iyo hanaankii siyaasadeed ee halkan ka jirayna uu yahay ka aanu doonayno in somalilan saldhigo doorkiiniina sidii ay ahayd idan siyaasadda uga muuqan maxaa dadaaloo dheeriyoo loo baahan yahay hab nooceeya ayay taageerayaasha xisbiyada ee ku nool qurbuhu ay saameyn ugu yeelan karaan siyaasadda ka hirgashay somalilan oo xisbiyada badan ku salaysan
horta waa madsantay cabdilqaadir jawaabteedu waxa weeye aqoonta iyo aqoon-yahanka qurbaha jooga ma laga faa'iistay jawaabteedu waa maya waxaan ku base garaynayaa jawaabteeda couple things number one waxa weeye somaliland waxaa jirta saddex iyo labaatan sanadood twenty three years saddex iyo labaatan sanadood mdheer adigoo markhaati baad iga tahay in meesha horumar wuu jiraa actual oo bal laakiin se halkii la doonayay ma gaadhin populationkeenuna dadka xaggaad joogaana waxay u kala baxeen afar qof oo lacag haysta iyo inaan aqoontii qorbajooga laga faa'iidsan wuxuuna sheegay maxamed yusuf in aqoonyahan badan laga faa'iidsto oo tegay xaggaas but i disagree with haddii aqoonyahanka laga faa'iidsay waxaan u malaynayaa in somaliland mar kale mari lahayd oo ay erka gaari lahayd waxaan exampleka ugu soo qaadaya waddanka la yidhaha india iyo bangladesh labadaa wadan waxay horumar ku sameeyeen waxay ka faa'idaysteen qurbajoogii u joogay banaanka specifically iyagoo aada u joogay waddanka la yidhahda ingiriiska wax labaga iskuulla ka baxay ama jaacad ka baxay ayaa ku noqday deetana waddanka hormariyay and you can see it now ee halka ay india marayso uh, we have a problem in somaliland uh, problem baa ka jira meesha oo ah you know who is he minister oo flooranayo muxuu garanayaa muxuu garanayaa maynaan gaarin weli i hope inaynu gaari doono taas laakiinse waxaan filayaa haddii laga faa'iidaysan lahaa aqoonyahanka jooga in absolutely aan joogi lahayn meel kale xagga dhaqaale in- iyo xag walba waan gartay in- waad arkaysaa maanta in halka uu marayo wadanku taasi waxay kutusaysaa in aan aqoonyahanka laga faa'iidaysan laakiinse sidii looga faa'iidaysan lahaa i don't think inay dadkan weli gaadheen in in somaliland weli gaadheen i hope inay gaari doonaan marka dambe laakiinse waxaan kuu sheegayaa example india iyo bangladesh in labada wal- wadan kale waan gartay waa tusaale wanaagsan n Hay- hay.
haddii su-aasha aan si kale u dhigno n oo aanu markaa isweydiino mar haddii n taageerayaasha iyo mujtamaca reer somalilan ee qurbaha ku noolay ay diyaar u yihiin marka la eego sida ay uga qayb qaataan xisbiyada iyo barnaamijyada horumarineed ee dalka laga hirgelinayo dalkii ay tagaan dhaqaale ahaan ay taakuleeyaan aqoon intii ay, n, laga qaato ay ay maaragtay gudbiyaan maxaad saddexda xisbi haddaad tihiin een, waqooyiga america wada shaqayn nooceeya hab nooceeya baad bulshada qurbaha ku nool u hagi kartaan idinka oo markaa een, is- iskaashi maadaama saddexdiinubaad isla qirateen in een, intii la qaban karayay la qabtay inina ay maqan tahay maxaad soo bandhigaysaan si iskaashi aad u- idinkuna u yeelataan bulshadana aad u hogaamisaan islamarkaana dalkii aad saameyn ugu yeeshaan maxyaabaha la samayn kara maxaa ka mid a anoo ku horeynaya doctor een, eh, maxamuud eh, ducaale oo toronto jooga oo kulmiye afhayeenwa waad mahadsan tahay horta een, een, cabdilqaadirow een, fawzi baan hadalkiisa kelmad ka daba odhanayaa waa tahay yidhi wuxuu yidhi fawzi een, een, een, hadalkaa maxamed yidhi kumaan raacin oo ahaa dee dadku waxay ka qayb galeen oy anugu m- ma lihi yacni dhaliili ma jirto mana lihi halkii ugu sarreysa ama halkii aynu gaari lahayn baynu gaarina waxaan u jeeday waxaa la yidhahdaa nina korkiisa biyo kama hakrada bay soomaalida tidhaahdaa gartay marka wixii aynu tamar leenahay tala leenahay wax badan waa inoo qabiya ayuun baynu ku soconnaa dadkeenu qurbaha joogaa iyo kuwa gudaha joogaaba dee waa somaliland oo waa yacmaha waxaan ka wadaa un yacni kama gacan midhnin ama kama fara midhnin inaynu gacan ka geysano hadday noqoto xag nololeed iyo baacushtir iyo nidaam iyo hadday noqoto xag aqooneed iyo iyo jaamacadaha meesha wadanka ka jira imkii ardayda dadka waxbariya qaarkood hormoodadooda waa qurbahay ka tegeen hadday siyaasada qolyaha kaga noqoto madaxdu kala gedisan qurba saasaan ujeeday marka taa micnaheedu maaha dee yani dhaliil haddii la baarbaaro ama dhaliila ma jiraan ama se waa gaabis waxbaa ka gaaban ma jeedin marka taasi wataa taas walaalkii fusi baan intaa odhanaya ta- tan kale aad aad- aad keentay waxa weeyaan dee waxay soomaalidu tidhaahdaa eh, een, een, een, een, raqaba waa ku rageed marka meeshan aynu joogno ee qurbaha la idhaa qurbihii de waa adduunyada golobalkaa golobkaa wareegsada baahsan weeya ayaa qurba la idhaa waan gartay qofku markuu Ethiopia tago ama uu ama ama wadanka dariskeena Soomaaliya tago ama meel wada- waa qurbe halka aynu joogno ee magaranaysaa tobanka kuda kilomitir ka soo fogina waa qurbe badweynta laga soo tallaabay marka dadka duruufaha kala duwan ku jira ee kaa ku jira waxoogaa u gaarkaa iyo nin walba meeshiisa ya Mhm.
ayuu ayay- ayay ku haysta marka waxaa fiican dee saa xeegan xeego noqda ilkana u naba- u- u- u nabad galaan propagandada iyo siyaasadaynta iyo tartanka xisbiyada ka dhexeeya iyo xiniftuna dee way jiraysaa taasi waa waxaynu xisbiyada u samaysanay taasi marmarka qaarkood in meel iska dhigo oo inaynu muwaadiniin wada nahay aynu meel qura u wada joogno oo masalan oo kale haddii aad tuulo ku nooshahay ku taalla adduunyada meel ka mid oo qurbaha ah dee duruufta ku haysataa wadaninimo iyo kulmiyanimo iyo cidnimo kuguma haysata ee nin somalilan ka yimid ama ama ama afrikaan ama muslin oo kale mararka qaarkood ku haysataa mar baa dadka kale xitaa kula noocaa aad- aad meesha wada joogtaan iskaashanasaan oo communitiyadii waxaa dee qurba in badan jooga baynu wada nahay dhammaanta waa garan marka iyadoo waxaas oo dhan ay jiraan sidii dee gacmaha la isku qabsan lahaa iyo qodobadii loo dhigi lahaa ayaa jirta midna waan sheegaya oo wadankeena wadan ahaan ka siyaasad ahaan iyo qurmahaba khusaysa waxaan la yidhahda nidaamka iyo xeerka ee dadka inaga horreeya ku faa'iidseen iminka foos sheegaya indiya iyo indiya waa dawlad qurumo inaga waaweyn oo inaga taariikh dheer oo in badan soo jiro soo kufay oo soo kacay oo marka waa aragnimo waxaan ku gaadhin ma garanaysaa Garta.
marka waxaa dee in in ku ogaa adigoo egey laakiin sharciga nidaamkana aynu ku soconno oo haddii sharciga nidaamka iyo qaynuunka aad dhigata aad ku socoto waxaagu geedigaasi kolba yarba hadduu doona ha guuriya waad gaadhaysaa haddaynu haddiise la yidhaahdo inagoon tallaabsanin ama orobna dee waad ku fasaa marka qaynuunka in lagu socdo oo sharcigu uu nidaam ahaado Waan sharciga gartay.
markaa Waan gartay.
noqon kartaa sharciga een, ay ay ay ku- ay ay dhigatay een- een degaan iyo sharci uu dhigtay magaranaysa xisbi iyo waxaa markaa sharciyada ha lagu socdo sharciyada lagu socdo wayna guulaysadaan haltaasa odhanaya waa si wanaagsan su-aasha haddaan een, yaro een, si kale u dhigo oo aanu eegno nidaamkan een, dimuqraadiyadeed ee xisaabta faraha badan ee dastuuriga ah ee dalkeeni ka jira een, waxaa looga gol lahaa dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin in bulshada reer somalilan ay uga baxdo nidaamka qabiiliga iyo gobolaysiga ah iyo in dunida caalamka loo soo bandhigo maadaama dalku uu ictiraaf doon yahay oo uu kasoo kabanayay een, marxalado aada u adag oo uu soo maray in bulshada caalamka loogu muujiyo in somalilan bulshadeedu ay diyaar u tahay islamarkaana ay ku dhaqmi karayso nidaamka xisbiyada badan ee dimuqraadiga ah ee qof waliba codkiisa uu tabashadiisa ku muujinayo qurbaha markaanu eegno oo xisbiyadii iyo mujtamacii sidaad sheegteen isku waafaqdeen in ay iyana halkan joogaan oo ay saameynayso waxa dalka ka jira een, iyagu ma ka gudbeen dadka reer somalilan ama taageerayaasha xisbiyadu ha noqdaan ama mujtamaca guud ha noqdaan ma ka gudbeen ujeeddadii loo dhigay hanaankaasi oo ma laga yaabaa ama ma la tis qaadi karaan ma la jaan qaadi karaan nidaamkaas isaga ah aan ku horeeyo een, saleebaan cali oo california jooga
su-aasha haddii aan isku dayo inaan dul istaago kollay su-aashu dee waa waa waa waa waad waadixisay oo yacnuu waxay u socotaa un een, halkay dimuqraadiyadda somalilan dadu intay leeg bay ka hirgeliyeen ama xukuumad ahaan ama xisbi ahaanba hadday tahay dabadda iyo gudahaba waa sidaas maantii horta xusbiyadan waxaynu u samaysanay een, waxaynu u samaysanay in lagaga baxo qabyaaladda iyo qabiilka iyo gobolaysiga ayaa horta asxaabtan loo samaystay asxaabta qaranka markaynu samaysanaynay inaynu helo in laga gudbo qaabka qabiilka oo loo gudbo qaab dimuqraadiya oo guruubaysiya oo dadka intii isku aragtiya ama isku fusion aaminsani in ay dee dastuurkaa xusbigaa u yaalla isugu ururaan oo ay isugu taageeraan oo ay u arkaan xusbi ahaan marka aan example kusoo qaado een waxa weeyaan qofku xusbiga wuxuu u galaa waxa weye waa mabda marka een markaynu horena qabiil baynu ku jiray qaab qabiil baa lagu soo xulayay gobolaysi baarlamankeena qaab qabiil baa wasiirada lagu magacaabayay barnaamij noocaaseenu ku jiray xilliga aynu kasoo gudubnay ee aynu u gudubnay xeerka asxaabta qaranka ujeedadaynu ka lahayn waa taa horena aynu kasoo sheegnay waxa weeye in aynu ka baxno qaabkii qabiiladu aynu qaabka asxaabta u baxno oo dadkan ay xagga maskaxda ka koraan oo laga koro xagga maskaxda si ay isu raaci karto inkasta oo isku fikrada ama isku aqooni ay isu raaci karto marka waxaa imanaya waxa lahaa guruubaysi oo laga baxayaa gobolkii oo laga baxayaa qabiilkii dadka intii isku aragtiya intii isku aqoona intii isku wax u aragtay in waxana walaha gadbalka ay yihiin ayaa isku xisbi noqonaysa waxaa odhan karaa haayo taawayna ku guulaysanay wax qabiici way jiraan mar walba waxa meesha taalla wax dhamaystirmaa ma jiraan laakiin wax qabiici mar walba meesha way yaalaan oo wax qabiici xagga xukuumadda iyo xagga xisbiyadaba way ka jiraan laakiin waxaan odhan karaa qurbajoogana waynu ka taagannahay qurbajooga waa la mid qurbajoog waxay mar walba la jaan qaadayaan oo la mid yihiin xusbigu siduu uga jiro gudaha ayuunbu qurbahana uga jiraa haddaan example kusoo qaado n dee xusbiyadu way kala duwan yihin oo anigu iskuma qaadi karayn xusbiyada o dhan waxaan ka warrami karaa xusbiga anigu aan ka mid ahay xusbiga wadani baan anigu ka mid ahay n xusbiga wadani waxyaabaha aanu doonnay inaanu xaqiijino waxa weeyaan inuu shaqeeyo sharciga xusbiga u yaalla qof kasta oo xusbiga ka midi wuxuu xusbiga usoo galay mabda mabdacaasi waxa weeye qofku wuxuu soo akriyay sharciga xusbiga u yaalla iyo dastuurka u alburtay sharcigaa qofka hadduu ku qanco u arko inuu yahay sharci n u ah kii hogaamin karayey ama waxtar u noqonayey ama dalka ka saari karayey ama ictiraaf u keeni karayay uu arko waa horumarkii dalku wuxuu sharcigan yahay xusbigii uu kusoo biiraya marka waxa weeye xusbigu guda- dibadda siduu uga jiro an examplekaaga soo qaado meel kasta laamaanu ku leenahay laamaha aanu ku leenay waxa weeyaan de waxay kusoo baxdaa iminka laanta maraykanka oo kale ama aan kaaga soo qaado laamaha ingiriiska oo kale oo u k oo kale ama laamaha yurub nooga jiro oo kale waxa weeyaan laanta n xisbiyadu waxay markii hore ahaan jireen in dee xisbiyo had iyo jeer guddoomiyaasha guud ee haystaa ay xisbi walba yidhahdaan guddoomiyaha waxaanu magacaabay sweden guddoomiyaha waxaanu magacaabay u k yani taasi waxay ka hor imanaysaa sharcigii xusbiga ee lagu walaaloobay ama lagu wasxooyey ee ama lagu wasdhaqmayo wuxuu noqonayaa xusbigii xusbi shidda lagu sito marka bilmacna waxyaabaha aanu aada uga digtoonaanay waxaa ka mid ah ee iminka halkaa dimuqraadiyada ku muujinaya in aanu xusbiga iminka sweden oo kale ama waddan ka mida markaa example kusoo qaato taageerayaasha xusbiga ee halkaa jooga ayaa iyagu qofkii iyaga shirweyne qabsanaya iyagaa u dooranaya qofkii ay doonayaan inuu xisbiga gobolkaa waddankaa guddoomiye ka noqdo maaha midu soo magacaabi karo guddoomiyaha xisbiga isagaa u dooran iyagaa u dooranaya isaguna guddihiisa soo dhisanaya taa miis marka waxa weeye dimuqraadiyaddii dadkan qurbaha joogaa runtii iyagaad moodaa inay uga bisil yihiin in sharciga xisbigu shaqeeyo in sharcigu xisbigu shaqeeyo gudaha iyo dibadda markaad eegto waxaa noqonaysaa qurbaha aad buu yani runtii ay sharciga xisbigu uga shaqeeya oo ay uga jirtaa habkii dimuqraadiyadda ahayd iyagoo oo aan u aaminsanahay inay arrimaha keenayaan experienceka iyo aqoonta ay u leeyihin wadamada ay ku nool yihiin ee xisbiyada dimuqraadiga ka jiraan iyo qaababka loo kala doorto iyo siyaabaha ay looga soo baxo inay taasi fal ku leedahay oo qurbaha ay yani iyagu ay aada ugu yihiin dimuqraadi ka yihiin xisbiyadu xagga dabadda badan anigu runtii aaminsanahay waan gartay aad baad runtii umahadsan tahay saleebaan cali bare oo wadani markaa xiriiriyaha guud ee north america u ah isla markaana california ku sugan haatan haddaan fawsi rijaal u gudbo fawsi nidaamkan xisbiyada badan iyo qurbajooga marka la eego saleebaan wuxuu ka dhawaajiyey maxamuudna ka dhawaajiyey in hanaani uu jiro qabyo uu yahay balse la higsanayo in siday tahay loo hirgeliyo wax waliba oo markaa xanaankan dimuqraadiyadda xisbiyadaha faraha badani uu noqdo mid dalka iyo dadkaba ka saara xanaanadii hore ee laga gudbay casriga iminka lagu margaranaysa lagu dabaqo dalka ma kula tahay marka aad eegto xisbiyada dadka ku jira weli waxaad moodaa in ashkhaas aynu ku shaqayno anigu madaxweyne siila ayaan aaminsanahay dalka in horumar gaarsiinayan u codaynayaa anigu guddoomiye ciraan aaminsanahay anigu faysal cali waraabaan aaminsanahay iyo xanaanka iyo sida uu uga hadlo arrimaha somalilan taageeradeeduna sidaas ayay ku salaysan tahay ayaad ku arkaysaa inta badan doodaha qurbajooga arki maysid inta badan ruux ku odhanaya barnaamijka dhaqaale ee xisbiga ucid sidan uu qorayaa barnaamijka ictiraaf raadiska ee wadana sidan uu qorayaa waan ku qancay kulmiye waxaan jeclahay nidaamkan ay dalka magaranaysaa u gaarsiiyaan iskaashiga caalamiga ah iyo in magaranaysaa maalgelin loo helo oo aan ku jeclahay arki maysid inta badan weli waxaad moodaa inaan shakhsiyaad guddoomiyayaashii guud ay dadku ku salaynayaan kubiiridooda iyo taageerada xisbiyada ay markaa garanaysaa ugu biirayaan sideebaa haddii arrintaas ay jirto sideebaa looga gudbi karaa caqabad ma tahay ma la jaan qaadaysaa dalalkan aynu ku noolnahay waxyaabihii aynu ka baranay
thank you very much waad mahadsantaha cabdulqaadir horta in aan usoo noqdo su-aashii hore ahayd qabiilka ma laga bixi karaa waxaa loo abuuray xisbiyada in qabiilka laga baxo that was good in ideology dadku isugu yimaadaan baahay waxaana taasi waxay ku baysgaraysan tahay waa waa qayb ka mid a ajentahayga xisbigan ucud hase yeeshee marka loo eego berigii hore mise iminka waxaad moodaa iminka intay xukuumaddan siiraan fuushay meesha inay inay soo celiyeen waxyaabihii in si lagaga bixi lahaa xisbiga qabiilooyinka in iminka qabiilooyin loo galo marka way wanaagsanaan lahayd in dadku ideologygooda ay ku soo galaan xisbiga laakiinse fahamkiiska meesha yaallaa waxa weeye inay ka duwan tahay taa until taa laga baxayaana idonk in horumar la samayn karo the only way horumar looga samayn karo qabiilada looga xisbigan looga saari karo qabiilka waxa weeye iyadoo lasoo rikorid galeen dhalinyar wax garanaysa oo qofku markuu aqoon leeyahay markaanu aqoon lahayn isku mid maaha markaad aqoon leedahay waad ku kalsoon tahay qurbajoogga reer somaliland sidee bay xisbiyada ugu biiraan
qurbajooga reer somaliland anuma xisbiga ucud mise xisbiyada kale markaad eegto xisbiga wadani dee adba wad arkaysaa oo aad basuxubi baa tahay waa waa xisbi qabiil weeyaan inclusive maaha halkii inay hore uga socdaan laga doonayay baa reer isku soo ururtay marka inay instil ay dadka horumar iyo progressive party noqon lahaayeen waxa waxa isku soo urureen hal qabiil marka loo eego kulmiye
dadku fawsi adigoo mahadsan dadku waa wada reer somalilan siday doonaan xisbiyada way ugu hiran karaan oo dad meel kale ka yimid xisbigii kuma biirayaan oo dee dadka reer somalilan ayuunbaa xisbigii ku biiraya ma waxaad leedahay waxaa jira hab iyo hanaan si gaara ay xisbiga wadani reer ugu biiriyaan xisbigooda oo dadka kalena weliba loo diido miyaa jira
ma odhan kara dad kaloo loo diidaa jira oo aan umaan arag dad loo diiday laakiinse in waxay ahayd inay platformkooda badiyaan si ay uga baxaan qabiilka annaga ajendahayga ugu weyn ee xusbiga ucud waxa weeye inuu inuu ahaado inclusive effort bal ku jiro cid kastoo somaliland degan cidduu doona kasoo jeedo waxaana u baahan tahay shaqo badan ma aha inaad korba qofkaad taqaana ad la hadasho laakiinse waxay u baahan tahay shaqo badan iyo aqoon badan iyo rules and regulations fara badan bay u baahan tahay effort badan bay u baahan tahay unless ay ummadda somaliland la fahmayso taa taas waxay ku xidhnaanaysaa horumarkeena iyo iskaashigeenna ada somaliland marka waxaan u malaynayaa inaynaan halkaa weli gaarin laakiin bacdama dadka reer somalilan ee dibadaha ku nooli ay haystaan fursad ay uga kaaftoomi karaan ku-tiirsanaanta qabyaalada iyo gobolaysiga ma maxaad u malaynaysaa in loo baahan yahay in qurbaha laga hirgeliyo khaasatan xisbiyada in dadka barnaamij lagu soo magaranaysaa jiito dadkuna ay markaa akhristaan qudhooda oo barnaamijyada brograamada xisbiyada intay akhristaan ay ku biiraan halkey wax iska qaban layihiin maadaama qofka iminka dalkii jooga wa ku jiraa cabdilqaadir ta that is our platform actually platformkayga weye waxaan soo saarnaa bug hadii la yidhaahdo aan platformkayga ku qoran yahay oo aan ku salaysanayn qabiil iyo cid doona cid kasta oo kusoo biri kartaa ku jirto as long as uu uu qofkaasi u hogaansamayo rules and regulationka xisbigaas waa waxyaabahan ku ku tala jirna hadii la yidhaahdo waana waana waana xisbi kaliyaatay ee markaad eegto aan qabiil ka koobnayn ama aan qabiil lagu soo gelin ma garan karo kolley meel ummad isugu tagtay adigoo raalliya ma doonay inaan arrintan aada ugu sii dheeraano iyadoo mas-uuliyiin kalena ay leenka nagula jiraan haddii dad deegaan ka soo wada jeeda ama beel ka soo wada jeeda oo reer somalilanhi ay dadka kale uga bataan dimuqraadiyadda lidi kuma aha taa mar haddaanay reeri lahayn cid kale naguma soo biiri karayso innagaa si gaara u leh qofku haddii uu muwaadin yahay dadku haddii ay muwaadiniin yihiin oo markaa ay dhacdo inay xisbi u bataan ay ku hirtaan mar haddii aanay cidna ka hor istaageen cidna aanay dhibaato ku ahayn waxyaabaha qudheeda in laga gudbo u baahan ayaa waxaa ka mid ah xisbigaa reer hebel baa leh mar haddii cid walba ay u furan tahay inay xisbigii ka qayb gasho islamarkaana aanay jirin cid laga hor joogsaday ama cid mansab ay xaq ugu lahayd xisbigaa ka weyda iyadoo ka tirsan aanay jirin waxyaabaha loo baahan yahay in laga gudbo waxaa ka mid ah xitaa reer hebel baa xisbigaa ku badan miyaan la ohan karayn fosi absolutely absolutely agree with you waxa weeye in la in in laga baxaabo waa waa habsamo socodka aan ku jira jira hadii la yidhaahdo waa si wanaagsan en en doctor maxamuud aan fursad en u siiyo aan su-aasha ugu dambeysay saddexdiinaba aan doonaya inaan qaybtan barnaamijka aan kusoo gunaanadno oo ah mar haddii aynu isla garanay in aqoontii halkan taallo mar haddaanu isla garanay in laxajecladii iyo wadaniyadii ee qurbaha ay runtii aada ugu fara badan tahay mar haddaynu isla garanay in tiirarka dalka uu ku taagan yahay midka ka ugu weyn haddaanay haynba dhan walba saxaafad xukuumad markaad eegto xukuumadda dadka ku jira baarlamaanka dadka ku jira dadka xisbiyada ku jira kama marna qurbajoogku laakiin waxaad moodaa in halka ay sartu ka quruntay ay tahay in markay noqoto soo jeedinta horukaca dalka iyo qodobada loo baahan yahay in dalka laga hirgeliyo qurbajoogu marka ay fikradaha curiyaan ama barnaamijyada ay la yimaadaan inaanay lahayn saamayn ay markaa ku yeeshaan xisbiyada oo markaa fikradaha lagu hirgeliyo amaba aanay xitaa yaqiinsanayn taageerayaasha xisbiyadu ama qurbajoogu inay leeyihiin awood ay xukuumadda iyo xisbiyaduba ay markaa culays ku saari karaan ay waxaan ku bedelaan ood moodo inay marti ka yihiin nidaamka dalka ka jira maxaa la samayn karaa doctor maxamuudow si loo yaqiinsado doorka qurbajoogu ay runtii ku yeelan karaan isbedel dhaba oo dalka ka hirgala arrinka aad weydiisay horta waa waa su-aal wanaagsan oo meesha kuisa inta hataa horta u gudbin su-aashii hore ee magaranaysaa ay ka hadlayeen saaxiibaday baa ku yaro noqonayaayo tan xisbiyada iyo qabyaalada qodobkaasi muu jiraa de horta mujtamaca aynu nahay societygaasaa qabiil qabiila qabyaaladu way xun tahay laakiin qabiilku ma xuma qabiilku waxa weeyaan waa dad ama isir wadaagay oo meel wada degay dhulkan aan joognaba dee wax caynkaasoo kalea iyo waxa jira midaba iyo diime iyo wax kala duwan iyo waxyaaba gobado laisku xulafaysto marka haddii laisku xulafaysto xumaan ma markaa marka dhibaatada jirtaa lakin haddii wanaag laisku xulafaysto ma xuma xisbigiina dadka odhan maayo adu qabiilkaasa tay qabiilkaa xisbina ma odhanaysaan qabo waa laga yaabaa aragtida dee propaganda iyo iyo ismagaranaysaa qanjiidhina intaa way jirtaa oo iyo xanina way jirtaa waa la isxamanaya oo sidaa foos sheegaya dee dadku waxbay intaa isku magaranaysaa marka waxaa jirta in inuu qabiil xisbi ku biiro qalad maaha laakin waa midba mid ogow xisbi qabiil ma soo saari karayo somalilan markay doorasho ka dhacday doonaysa inaad wax noqoto waa in dadka somalilan boqol boqol saddex meelood loo qaybiyo meel ahaan in ka badan waa inaad foodkooga heshaa qabiil keligii intaa noqon karaana ma jiro waan iskaranana marka waxa weeyaan gobolada iyo qabaa'ilka iyo wax oo dhan waa in marka waxaynu isku dhaafanaa une meesha saxdiina waxa weeye dadku waxa dan u ah iyo magacyo ugu yeedha dan uma waxa dan u ah inaad wax u qabanaso tan idin dhisaya yaa iskuol idin dhisaya yaa wado samaynaya yaa wadanka nabadgelyadiisa ka kasii shaqaynaya oo hagaajinaya waxaasaa horta xisbigu loo baahan yahay inuu inuu inuu inuu ku shaqeeyo oo dee taasumaanu dadku kasban karaa caqliga saliimkii siduu qabo laakiin markaynu qurbahan oo kala joogni iyo waxaa la idhaa fadhi kudirirka iyo dadka kafkaftamay wax isku tuurtuuraya waxaasi de way iska jiraan gartay waa tii hore haddaan su-aasha usoo noqono ah n awooddan qurbajoogu ay leeyihiin aan weli n aan loo isticmaalin isbedel dalkii ka hirgala sidee Oo.
looga midho dhalin karaa waxa weeyaan taa imika taasi waxa weeyaan waa wax bilowa oo imika ka hor ismaynu odhanin inigoo idinkoo wada jira waxaan ka wada somaliland dariska oo dhan iyo idinkoo kala jiro markay siyaasad noqoto xisbiya kale ah halkaynu araadeen iyo waxayna si cilmiyeysan oon fadhi ku diri lahayn oo wax isku qa- oo dhawaaqaynu meel wanaagsan u gaadho dee imika barnaamijka aad noo bilowday baaba ka koowa marka madalo caynkan oo kale ah sida tan imika caawan ka warhadan oo kale iyo qaar kaloo lamid ah oo la iskugu yimaado oo aqoon isweydaarsiya ayaa loo baahan yahay oo markaa kuwaasunbaad messajka aad ku gudbin kartaa amase ma garanaysaa fariintaada waan gartay waa si wanaagsan Ama markaa saasay la tahay waa si wanaagsan aad baan kaaga mahadinaya doctor maxamuud ducaale adiga mudan.
saleebaan n cali n bare oo wadani n xiriiriye guud u ah qurbajoogooda n oo u s a ku sugan ama maraykanka dal- n gobolka california haddaad ku soo dhawaato adoon ka daba qaadanayn fawzi n sideebaa looga midho dhalin karaa n awooddan qurbaha n somalilan ka taalla en weli la yaqiinsan saamaynta ay yeelan karayso iyo sida looga faaid horumarka ay keeni karayso sideeba ay qurbajoog isu abaabuli karaan oo markaa ay uga midho dhalin karaan hadafyadaa
de horta waad aarbad iyo horta waxaad igu tiriyaan ka daba qaadan foosi ka daba qaadan maayo oo Fawzi-ba magax yar ture iska dhaf Een, waxa weeye de horta- horta xisbiyadu horta de waa waa waa mar haddii eh, isu yimaadaan dee eh, waa waa rag dee isku wada idun baynu naho wax waxa weeyaan waa iska waa waa iska dhacaa wixii een, dee kaftanaya wixii hadal khalifa anumaba jecli inaanu xisbiyada mucaaradka ay ku dhowdeen tira duraan Een, waxyaabaha aanu doonayo inaanu ka korro ee xisbigan wadani een, ilaa iyo maalintii uu dee la abuuray ilaa un ka yeela maanta annaga naga naga naga naga naga fog waxa weeyaan inaanu magaranaysaa xagga miidiyada oo hore u ahaan jirtay xisbida dhaqan u ahaan jirtay in xisbi waliba xisbi kala duro arrimaha noocaas anagu aad baan uga fognahay ee waanaanu ka ilaalinaa ummadda reer somaliland in arrinkaa bedelo xisbiga keliya ee bilaabay baanu nahay waa qodob Een, saaxiibkeena waxaan leeyahay dee een, horta xisbi reerna uu yidhi reerkaasaa iskala hoo odhan karaya idinooma soo gelaysa ma jirto dadka dhan iyo indhahooda u macallina waxa weeyaan dee waxaa la odhan karaa maanta wadani waa xisbiga boqolkiiba shan iyo toddobaatan ee ummadda reer somaliland ay kusoo gurantay kusaa ugu soo socoto ee ay ku jirto marka maaha xusbi qabiil xusbi een, mu- mu- mu- xusbi qabiilina maba jiro kulmiye iyo ucud iyo watani midna ma jiro alla waxa loo kala badnaado Een, waxaa lagu waxaa lagu yara xaman jiray waxaa lagu yara xantaa iminka marka turkada maqaxya iyo dexaa fadhi kuturka maxamuud sheega iyo la kartamayo waxaa la dhahaa saddex xusbiya somaliland waa laba kiilo iyo rubuc waxaa la dhahaa waa kiilo kulmiya iyo kiilo wadan iyo rubucooda marka kulliba een, indhaha dee indhaha dadka shacabka unbaa macalina inahaasa intaa kaga yara baxaya Een, haddii su-aashaada aan soo noqdo xusbiyadu lab- waa laba waxyaabood baan shacabka reer somaliland qurba joog haddii xisbiyadaa horta lakaa taageersan yahay way jiraan dad aan xisbi taageersanin laakiin inta badan shacabku ama muwaadiniinta reer somaliland ee qurbaha ku noolay dee qof waliba xisbibu ku taxalluqaayo oo uu taabacsan yahay si kastaba ha u taabacsanaadee oo uu taageeraa Een, waxaana waxaana waanu ka midaysan waanu ka midaysana weeyaan waxaana waanu ku kala duwannahay wixii aragtida xisbiyada ah waanu ku kala duwanno nin waliba xisbiyo mabda xisbibu aaminsan yahay waxaana waanu ka midaysan mahoo jiritaanka somaliland iyo horumarkeeda iyo ilaalinta iyo raadinta ictiraafkeeda waanu ka midaysannahay marka waxaanu ka wada shaqayn karnaa haddaanu nahay qurba joogga reer somaliland xisbi kastaba ha ahaadee iyo qaar aan xisbi taageersanaynba inaanu u wada taagnaano oo fikrad iska weydiino oo wadamada hore u maray uga raadino ictiraaf oo aanu si buuxdo oo guud ahaana uga wada shaqayno in jiritaanka somaliland muqadis yahay raaditaanka saaskiisuna muqadis yahay isku xidhnaashiyaha reer somaliland ee qurba joogna uu noqdo mid ay dowladahan hore u maray sidii ay uga raadin lahaayeen sidii wadanka loo ixtiraafi lahaa looga wada shaqayn lahaa oo waxyaabaha aanu iska kaashan karro ee aanu ka midaysanay mar walba een, jiritaanka somaliland iyo muqadisnimadiisa laakiin wixii siyaasi ah asxaabtu waxay ku baratanaysaa kursiga een, somaliland yaalla iyo miiska dalka looga taliyo oo xisbi waliba uu wato ajantihiisii iyo dastuurkiisa sharcigiisii u yaallo ku hagayay dalkan marka taas waa loo lafiyaaso xisbiyada ka dhexeeya oo mid aanu ka midoobi karno ama aanu isku raaci karno maaha oo dee mabaadii kala duwan baanu kala sidanaa qolowna sharciyo dastuur gaara u yaalla bay sitaan oo ay aaminsan yihiin inuu kan yahay kii waddanka u noqon lahaa mid dee waddanka horumar u ah ayaanu kala aaminsan u kala sidanaa marka kuma midoobi karno taasoo fikradahaas kuma iman karno laakiin waxaanu ka midoobi karnaa jiritaanka guud ee somalilan warqajooguna kolley taa inay ka wada shaqeeyaan oo aan saddex xusbi ahaanba ka midaysnaano raaditaanka ictiraafka sidii aanu wadamadan dee dadka aqoonta le dad aqoonlan baanu lahay oo wada mutacalimiin dadka khudbaha jooga sidii looga raadin lahaa asxaabtan kala duwane ee ku nool wadamadan aanu ku nool lahay ma garanaysaa inay isku xidhnaashiyeeyo xidhiid dheer lala yeesho jiritaanka somalilan iyo nuucaddu iyaanu ka dhacdhicino ayaa ayuun baan ka wada shaqayn karnaa aad baan idinka mahadinaya waqtiga dheer ee maanta aadna siiseen si arrimahan aan maaragtay fikradiina uga dhiibataan intaan hawada dib ugu kulmi doonana waa cabdulqaadir xuseen guuleed oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo